إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadii sannadda hornimadan waxaa ka mid ah taliska milatariga dowladda federaalka oo eedeymo isbaare la xiriira wajahaya ayaa saxaafadda la soo horjoogsaday war aan bulshada u cuntamin kiniisad ku taalla dalka faransiiska ayaa waxaa looga soo duceeyey ciidamada dowladda federaalka iyadoo laga soo habaaray askarta xarakada shabaabul mujaahidiin dhismo ku yaalla magaalada berbera oo soo dumay ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawaca leh kulan looga hadlayey koruqaadidda jihaadka laguna soo dhoweynayey guulaha mujaahidiintu ay ka gaareen duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud alkataayib ayaa waxay baahaysay muuqaal ka turjumaya dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galguduud waxaa la soo gebagabeeyey dowro walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ay u qabatay qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur'aan kariimka ah ee beesha tunne qaybteeda shabeellaha hoose degta alkataayib ayaa waxa ay baahisay muuqaallo muujinaya habkii looga ciiday jilib iyo kunyo barrow intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhamaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن taliska milatariga dowladda federaalka ah oo wajahaya eedeymo isbaaro la xiriira ayaa waxa uu saxaafadda la soo horjoogsaday war aan bulshada u cuntamin taliyaha milatariga dowladda federaalka odawa yuusuf raage ayaa waxa uu isku dayayaa inuu inkiro isbaarooyinka faraha badan ee u yaalla ciidamadiisa waxaanu sheegayaa in ay jiraan dad qoryo heesta islamarkaana dharka milatariga gashan oo aan ciidamada ka tirsanayn waxaa la ogyahay in gobolka shabeellaha dhexe dhammaanba ciidamada jooga ay ka tirsan yihiin islamarkaan aanay jirin cid dharka tuutaha wadata oo isbaarooyin u yaallaan oo aan ciidamada dowladda federaalka ahayn sababtoo ah dowladda federaalka waxay aad u xakamaysay dharka ciidamada waxaa kaloo la ogyahay goobaha isbaarooyinku ay yaallaan in ay joogaan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaana waddada xeebta marta war ogaada waxa wax dhibaataynaya boqolkiiba siddeetan ma ahan ciidan kaliya tusaale hadda kuwa la leeyahay ciyaal weero waa un kuwaasoo kaleo tuuta soo gashta kaasoo kaleo tuuta soo gashta qorina helay ayaa bulshadii soomaaliyeed dhibaataynaya sharafkii iyo qiimkii ciidanku lahay ayuu marka muxuu ahay ayuu ku ciyaaraya ciidanku marka runtii way ku jiri karaan melihi boqolkiiba boqol waa nadiif melihi way ku jiri karaan dad akhlaaqiyaadkoodu xun yihiin dad aan wanaagsanayn dad anshixii asgarinimada uu lahaa laga rabay aan gaarin oo weli laga yaabo in damiirtiisu siinayso inuu dareeskii u qaatay oo ayaga inuu ku difaaca iyo heeday inuu ku dhibaataynayo ay dhici karto way jiri karaan laakiin waxaan rabaa inay jiraan dad badan oo kale oo burcada oo hubaysan oo dadka dhibaatayna inay jiraan madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay inuu isbaarooyinka la dirirayo laakiinse mar dambe uu aadan yabaal tegay ayuu sheegay war micnihiisu yahay inaanu asigu isbaaro qaadaynin ee dadka deegaanka looga baahan yaha inay iska qaadan tahay macnaheeduna waxaa weeye in isbaarooyinku usii yaalaan ciidamada sababtoo ah dadka deegaanku maba awoodaan inay ciidamada la diriraan cali guudlow madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa horey u sheegay in asiga laba isbaaro oo keliya ay u yaalaan kuwaas oo uu sharci ugu yeeray siduu hadalka u dhigay laakiinse dhammaan isbaarooyin kale ay u yaalaan ciidamada milatariga dowladda federaalka ah wasaaradda gaashaandhiggana uu ku wargeliyey loona baahan yahay in madaxweynuhu uu wax ka qabto isbaarooyinkan ayaa waxay yihiin kuwo dadka lagu dilo laguna dhaco hablahana lagu kufsado kiniisada ku taalla dalka faransiiska ayaa waxaa looga soo duceeyey ciidamada dowladda federaalka iyadoo laga soo habaaray askarta xarakada shabaabul mujaahidiin cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya kiniisad weyn oo ku taalla magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska ayaa axaddii lasoo dhaafay looga soo duceeyey dowladda federaalk ee ku dhaqanta nidaamka reer galbeedka ee dimuqraadiyadda iyada oo loo rajeeyey inay ka guulaysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wax ku maamusha kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam gudaha kiniisadda ayaa waxaa ka shidan miyuusig meel dheer ah waxaa la arkayaa rag iyo dumar gaalo ah oo iska yeelyeelaya dad murugaysan oo khushuucsan waxayna si gaar ah ugu ducaynayaan ciidamada dowladda federaalka shaashad weyn ah oo ku rakiban derbiga kiniisadda ayaa waxaa laga daawanayaa muuqaalka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee atmis sidoo kale waxaa shaashadda laga fiirsanayaa sawirada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab nin soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha safaaradda dowladda federaalka ee dalka faransiiska ayaa dhex taagan kiniisadda waxa uu gacanta ku hayaa sawiro iyo qoraallo ay qeybiyeen baadiriyaasha
kan waa geesiyaasha qaranka soomaaliyeed oo looga soo duceynayo kiniisadda saaka kiniisaddiina waa taa geesiyaashiina waa ka halkan aragta ay kula jiray kuwii xumxumaa dagaalka marka u sheega in meel kasta looga soo duceeyo geesiyaasha soomaaliyeed xataa kiniisadihii faransiiska ay yaaliin waa maaragtay waxqabadkooda iyo howlgalka ay ka wadaan waddanka miliyadiisa u sheega in kiniisadda looga soo duceynayo laydinma mooga ku dhaha laydinma mooga waa laydinka warhayaa waddanka xoreeya nabad ka dhiga xorriyad ka dhiga barwaaqo ka dhiga bashbash ka dhiga cadowga dabar gooya
sawirada laga qeybiyey kiniisadda ayaa u muuqda kuwo la doonayo in lagu beerlaxowsado dadka kiristanka oo loo muujiyo in awood islaami ah ay soomaaliya ku soo xoogaysanayso loona baahan yahay in la taageero ciidamada dowladda federaalka ee ay dowladaha kiristanku taageeraan sidaa darteed ayaa waxaa la soo tabiyey in shakhsiyaad badan oo gaalo ah ay bixiyeen lacago lagu taakulaynayo ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ay ka mid yihiin haweenka jirkooda ka ganacsada fanaaniinta hoteelada odayaasha iyo ganacsatada filimkii lagu soo bandhigay weerarkii galcad ee soo baxay bishii shawaal labadeedii oo ku aadanayd sabtidii lasoo dhaafay ayaa laga daawaday caalamka gaar ahaan dalalka yurub iyo maraykanka maadaama luqadaha uu ku soo baxay ay ka mid ahayd tan ingiriiska filimka ayaa waxaa lagu sheegay in soomaaliya ay ku soo duuleen in ka badan konton dowladood oo u badan kuwa kiristanka waxaana iswaafaqaya kulanka ducada ee lagu qabtay kiniisadda faransiiska iyo askartii maraykanka ahayd ee kasoo muuqday filimka iyaga oo sida baybalka iyo calaamadda kiristanka isku soo wada duub oo ciidamada dowladda federaalka oo ah dad asal ahaan ku dhashay islaamnimada ayaa la aaminsan yahay in ducada kiniisadaha ay ku kasbadeen kadib markii ay baadariyaashu daawadeen iyaga oo siibaya ama laad ku dhufanaya calanka towxiidka amaba dabqabadsiinaya calankaas ayaana ah mid ay si aad ah u garanayaan baadariyaasha dalka faransiiska maadaama mujaahidiintii faatixiinta ahaa ee furtay andalus kuna fiday yurubta ay calankaasi ka taageen meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada baariis ee caasimadda dalka faransa dhisme ku yaalla magaalada berbera oo soo dumay ayaa waxa uu sababay khasaare dhimasho ee dhaawac leh maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya xaafadda daaroole ee ku taala magaalada berbera ayaa waxaa ka dhacday guri qadiimi ahaa oo kusoo dumay qoys ku noolaa halkaasi gurigan soo dumay ayaa sababay khasaare dhimasho dhaawacba leh waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey gurigan soo dumay hal qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ay gurmad u sameeyeen dadkii deriskala ahaa haddaba siday wax ugu dhaceen iyo qaabka uu gurigu usoo dumay kaasoo loo sababeeyey dhismaha oo ahaa mid qadiimi ah waxaa ka warramaya goobjoogayaashii soo gurmaday
masiibada dhacday ilaahay baa qadaray oo masiibaa ka dhacday bartan reer jiifa buu guriga ku dumay addume waxaa laga soo saaray saddex qof islaanmayda iyo inan yaroo siriirsan iyo gabadh dhaawac aad u culus qabta dee ilaahay intii ku dhimateena ha u naxariisto intaa dhaawacantayna ilaahay baan uga baryaynaa inuu boogadhayo
saddex qofaa laga soo saaray saddexdaa qof islaanmayda iyo hooyo iyaduna waxaa weeye dhaawaca oo halkaa gacanta iyo dhinaca wax ka qabta iyo inan yaroo markaa iyadu sahlan waxaan leeyahy intii dhimatay allah u naxariisto inta magaranaysaa dhaawacaana ilaahay ha caafiya baan leeyahy waa maqaadiir weeyaan sidoo kale waxay intaa ku dareen in muddo ah ay ka cabanayeen anna waxba loo qaban hooyaday cada aniga ii miciinaysoo ii weelyeelaysay hooyadayna guriguu ku dumay anigu dowladda gobolka saaxid iyo dowladda somalilanba muwaadin baanay waxaan u sheeganaya anoo muwaadina hooyaday qadarka ku dhacay maan diidin masiiba ayaa ka dhacday reer halkan saaka waa bariistay ayaa masiibadu la kulantay gurigii ay ku jireen ayaa dumay kadib gurigi markiiu dumay saddex qof ayaa ku jiray gabadha way dhaawacantoo dhaawac xoogay bay qabtaa gacantaas oo go'day oo xoogay cadi go'een iyo maxaan ku dhaha islaanmayda inan yar waxba may qabin iyadoo way ladnayd kaligay joogtay gurigu markii u taagiyey bay ka soo booday sidana loo sheegay shilkana waa samaryo iimaan allah inaga siiyo saddex bilood ka horba hablahaas ka sii calacalayin guriga guryaha qadiimiga ah ayaa inta badan soo duma kaasoo ka dhasha khasaarooyin kala duwan kulan looga hadlayay kor u qaadidda jihaadka laguna soo dhoweynayay guulaha mujaahidiintu ay ka gaareen duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa uu ka dhacay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud ka oo farxado ay haraysay maadaama hoosu dhac weyn uu ku yimid duulaanka lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah gaar ahaana gobolada iyo deegaanada bariga ka xiga webiga shabeelle kulanka waxaa ka soo qayb galay wulaadda ama madaxda gobolada mudug galguduud iyo shabeellaha dhexe ee xarakada shabaabul mujaahidiin ugaasyo nabadoonno abwaano dhalinyaro iyo haweenintaba ka qaybgalayaasha kulanka qaarkood ayaa halkaa waxay ka jediyeen kalimaad muhiim ah intii kulanku u socday waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey qaybaha jeyshka ee xarakada shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala mudug galguduud iyo shabeellaha dhexe sidoo kale waxaa kulankaas hadiyada qaas ah lagu siiyey nabadoonnada qaar oo kaalin mugleh ka qaatay ololaha lagu difaacayo diinta islaamka islamarkaasina looga hortegayo duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka ee soo qaaday dowladda federaalka ah taa oo ay maraykanka iyo turkigu diyaaradaha dagaalka ku caawinayeen dadkii munaasabadda ka dhacday magaalada ceelbuur ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukade waxa uu sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid duulaanka lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah islamarkaasina qolyihii soo duulay ay dib u gurasho bilaabeen walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego bishan soonfur waxay ku bilaabatay nasri iyo guul inuu dib u gureeyo u bilaabay saad ogtiin horarka ahay ood maqlayseen wixii ka dhici jiray xamladii gaaladu soo qaaday afartan walaayo oo webi bari ka ah ku soo qaatay ilaahay waxuu noo beriya bil ay jabtay oo ay baaba'day ee dab holaceeda oo gaagaabtay inta dambena allah noo dhammaystiro dagaalkii waxuu ku dhammaaday jabkii gurguurte iyo xulafadii shaydaanka iyo guusha mujaahidiintu ku dhammaaday sidaad aragteen maanta gaystaag gurguurte wuxuu ku yidhi soomaaliyey annagu ciidan waa weynaa ha la isdifaaco waa maqashaan soo maa ciidan ma haynee dadku hay isdifaacaan dadku waxay iska difaacayaan dadka gacanta u taagay waa inaan gurigiisa ugu tagno waa inaan madaxtooye ugu tagno waa inaan waddanka qabanno war kale ma jiro
weliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxa uu si kooban u sheegay in qabaa'ilada dega deegaanada lagu soo duulay ay kaalin muuqata ka qaateen dagaalka la isaga difaacayay qolyaha shareecada islaamka ka soo horjeeda
dadka muslimiinta ee adduunka jooga waxaan leeyahay ee raba in ay iska furfuraan katiinooyinka cagaha iyo lugaha nalo kaga dhejiye maanta xarakatu shabaab almujaahidiin iyadoo kaashanaysa beelaha ansaarta ee deggan webiga inta ka baraysa beelahaasoo runtii dowrkooda laga hadli doono waxaa laga helay inuu mujaahidiinta nabadgelsho ninka ugu hooseeyey inuu nabadgelsho kii kalena safka u galayo boqolaal ciidan oo isku xiran oo hubkood watou furunta geeyey kii kalena intii calaaqatan istadaacataha waa isqaybshay midna nabadou keenay wax dhalana waa keenay ninba meel dadka ilaahay ma simin
tan iyo laba kun iyo lixdii ilaa iyo maanta oo aan joogno laba kun saddex iyo labaatan waxaa soomaaliya ka holcaya dagaal shisheeyuhu naf iyo maalba ay ku bixiyeen islamarkaasina ay u samaysteen dad badan oo soomaali ah kuwaasoo darajadooda ay u dhexayso madaxweyne ilaa iyo askari haddaba muxuu dagaalkani salka ku hayaa maxayse ka cararayaan qolyaha duulaanka soo qaaday sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday ayaa arrintaa ka jawaabaya
dagaalkan dhammaan wixii gaara adduunka joogay amarkooda waa go'aansadeen waa midhaysteen hubkoodana waa midheeyeen waxuuna ku soo jeedaa inaan dowlad islaamku aysan ka istaagin bariga afrika hadday ka istaagto afrika oo dhammaa islaamaysa hadday ka istaagto etoobiya noogu dhow siddeetan milyan oo muslim ahaa korka looga taagan yahay dowladdaan inta ka istaajinno abiy axmed ay islaameen iska dhaafado wax kale abiy axmed diinti aabbihiisow ka tegayay ku qasbay inuu dib ugu naqdo marka gaalo waxay tidhi waxay ku soo jeeddaa soomaaliya iyo shareecada islaamkan daa'ifadan muslimadda ee xukumaysa kitaabka ilaahay dhulka ilaahay ku xukumaysa in la isti'saaliyo ayaa hadafku yahay laakiin ma awoodaan mana awoodi doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala waa in marka dadka muslimiinta ahu faqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum كافة وإن لو ديار جروبه أو دمانتا يا أن ديار جرونو إما النصر وإما الشهادة هدان ديار جرونو الله كحنا أننا وحنا وغاني إن أنك أتكاري إنه koba ku tukaday wuxuu yidhi waxaan nahay qoladii taagi lahayd calanka dowladda muslimiinta bariga afrika ay leeyihiin annaguna waxaan nahay mustaqbalka ummadda muslimiinta bariga afrika dowladda calankeedii taagi lahayd annaga waay cid kastoo noogu timaadana haddaan ilaahay tala saaranno midda aan aragnay iyo midda aan maqalnay iyo qur-aanka waxaan ku aragnay xaqiiqatan waa taagaynaa insha allahu tabaaraka watacaala allahu akbar
waxaa jira kalimaad kale oo muhiima oo laga jeediyey kulanka ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgudud kuwa oo xoogga lagu saaray sida loogu baahan yahay qof walba oo muslim ah uu kaalinta kaga aadan ka qaato insha allah kalimaadka laga jediyey kulanka ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgudud wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga boga doontaan alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay muuqaallo muujinaya habkii looga ciiday magaalooyinka jilib iyo kunyo barrow warka iyo war kale oo la xiriira sida alkataa'ib oo soo saartay muuqaal ka turjumaya dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galgudud waxaa inoo haya maxamed cali aadan
kanaalka wararka ee alkataayib ayaa muddo saacado gudahood ah baahiyey laba isdaar oo lagu soo kala bandhigaya qaabka looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah iyo weerarkii cusla ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisinkii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud muuqaalka ugu horeeya ayuu kanaalka wararka ee alkataa'ib ku soo bandhigayaa sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah isdaarkan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay sida quruxda badan ee looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose filimka uu soo saaray kanaalka wararka waxaa ugu horreyn lagu daawan karaa diyaargarowga ciidda ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka
طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسري جواده من
waxaa sidoo kale lasoo bandhigay farxadda ciidda ee dadweynaha waxaana ka mid ah dadkii ciiday ee muuqaalka ka soo muuqanaya carruurta agoonta ah oo ay farxad badani ka muuqato
يا لا لا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لي لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لي لا لا لا لي لا لا لا لي لا لا يا عيدي يا أهل الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر
intaasi kadib kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa sidoo kale baahiyey isdaar soconaya qadar lix daqiiqa iyo ilbiriqsiyo ah kaasoo lagu soo bandhigaya qaabkii uu u dhacay weerarkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud qaybaha hore ee isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo jiiraya difaacyada ay ciidamada dowladda federaalka ka samaysteen deegaanka masegawaay
ciidamada mujaahidiinta ayaa aruurnimadii sabtida oo ay taariikhdu ku beegneyd labada bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo afar weerar abaabulan ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka masagawaay ee bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo ay saliibiyiintu u soo carbiyeen la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka
ciidankii ku sugnaa xerada ayaa u qaybsamaya wax la dilay iyo wax goobta isaga cararay waxaana la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku fidiyey guud ahaan xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka
فلا بقاء لجند الكفر والكذب هل من مزيد meydadka qaar ka mida ciidamada dowladda federaalk oo daadsan xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa muuqaalka uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib dadka lagu dilay weerarkii masegawaay ee kasoo muuqanaya muuqaalka waxaa ka mid ah cusmaan macalin axmed oo gacansaar dhowlo lahaa madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kalena ka mid ahaa horjoogayaasha maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa odaygan oo jiifanbar qura ka dul shanqarinaya rasaasta waxaana la arkayaa isaga oo sii nafbaxaya فلا بقاء لجند الكفر والكذب هل من مزيد أمام جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام ibraahim maxamed cusmaan oo isana xasan sheekh wakiil uga ahaa abaabulka maleeshiyo beeleedyada ayaa sidoo kale ka mid ah meydadka goobta looga cararay ee ay soo qabanaysa kaamirada alkataa'ib
دم أمريك من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام
intaasi kadib waxaa la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo khaniimeysanaya guud ahaan wixii xerada u yeelay askarta dowladda federaalka afar gaari oo isugu jira kuwa dagaalka iyo gaadiidka raaxada ayaa ka mid a waxyaabaha ay mujaahidiinta ka khaniimeysteen xerada hub rasaas iyo agabyo kale oo milatari ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha ay mujaahidiinta ka guranayaan xeradii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka axmed maxamed calasow oo loo yaqaana tareydisho oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa kasoo muuqanaya isdaarka alkataa'ib ninkan ayaa ku faanaya in askarta dowladda federaalka ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta ee weerarka kusoo qaaday saldhigooda waxa uu sheeganayaa in ciidamada mujaahidiinta looga hortagay duleedka magaalada islamarkaana aysan gudaha usoo gelin deegaankaas iyo xeradii ay ku sugnaayeen askartooda balse waxaa beentiisa ka daba tagtay alkataa'ib oo soo bandhigaysa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabsanaya meydadka askarta dowladda federaalka islamarkaana la wareegaya gaadiidka xerada u yiilay
masiibadayaga haddaana dhex taagan wax hadda jiddaha oo dhiba kama jiraan waa waxaa lagu jiraa maxaanku yidhahdaa in la baaro maxaanku yidhahda la dabakaco nimankii oo lasii daba socdo si loo xaqiijiyo amniga insha allah weerarkii masiibadayaga bilaadkeeda meel uu ka dhacay halkaas uu ka dhacay oo looga hortegey alxamdulilahi wax dhiba hadda oo maxaanku yidhahdaa ciidamadeena soo gaaray waana laga guulaystay nimankaas أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
qaybaha dambe ee isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dab qabadsiiyey guud ahaan saldhigii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka إنه للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند
munaasabad gebagabo ahayd dowladdiin ah walaayada shabeellaha hoose ay u qabatay qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aan kariimka ah ee beesha tunni qaybteeda shabeellaha hoose degta ayaa ka dhacday gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya dowladan diiniga ah oo socotay muddo afar bilood ah ayaa loo qabtay mucallimiin ka soo jeeda beesha tunni waxayna intii ay socotay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah barayaashan ayaa gaarayay kow iyo labaatan macallin waxaana dowladda loogu magacdaray saxaabiga saalim mowla abi xudeyfa radiallaahu canhu ugu horreyn mucallimiintii dowladda loo qabtay ayaa soo bandhigay duruustii ay barteen oo u badnayd culumta qur-aanka
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا هوي الذين هقوغي آمنوا إلهي رميانو قوا كألالي أنفسكم نفت السن وأهليكم إهلك السنوب نارا إهلك السنوب نفس النار كألاليا نار تاسو وقودها شلالكي أي الناس دذك إيو الحجارة دقه عليها كوركي مي هذه نار تاس ملائكة ملائكة هات ملائكة تاس غلاظ ككغن شداد كغناتيو إيد إيد إدرانت لا يعصون الله إلهي مسكعاسين ما أمرهم ولي إفر ويفعلون سصوبين ما يؤمرون ولي الأمر
sidoo kale marti sharaftii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha tunis suldaan maxamed cabdulqaadir intaa kadib waxaan la dardaarmayaa macallimiinta waxaan idinkula dardaarmayaa wixii ilaahay uu noogu dardaarmay oo ah inaan ilaahay ka cabsanno cabsada ilaahay kadib meeshaan juhdiyaa laydinku bixiyey waa ogtihiin juhdigaas laydinku bixiyey waxaa ogtihiin hadday aayaddii meeshan aad ku fasirayseen oo ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آيداسا إذن تابنيسا إذن سامينيسا ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad ku wajahneyd mucallimiinta dowladda loo soo xiray beesha tuni iyo qabaa'ilka kale ee dega shabeellaha hoose waxaa kaloo insha allah dardaarankii aan rabaa inaan la dardaarmo qabaa'ilka haddee reer tunni waa ujeedaan maanta waxay sameeyeen wax kudayasho fiican wax lagu daydo ayay maanta noo sameeyeen mas-uuliyadda idinka saara idinkan qabaa'ilka inaa badbaadisaan dacwada muti haddaan la iska kaashanin oo nin kastaba kaalintiisa u qaadanin dadka waxaa weeyaan ummadda jahliga kama baxayso baadiyaha meelaha hadda baahida ay ka jirta inta badan waa baadiyaha iyo tuulooyinka waay qabaa'ilka degan gobolkana sidoo kaleeto waxaa la rabaa inay ku daydaan beesha tunni ay ku daydaan ay soo diyaarsadaan qorshihii macallimiinta tan waa tii ugu horreysay insha allahu tacaala waxaa kale iyadana beesha laga rabaa fursadda iyo mogtahay iyo jaaniskana waa sii furan yahay dafcada la koowaad waa ku horumarteene tan labaadna ku xejista yaa laydinkaga horumarin idana dowladdan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ay wilaayada shabeellaha hoose u qabato mucallimiin ka soo jeeda beesha tuni warka dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa